Qoysaskan oo ku nool kaamka la sugayay magaalada Jowhar ayaa waxay kasoo barakaceen deegaano ka tirsan degmadaas si ay uga soo barakaceen fatahaadihii ku soo laalaabtay deegaanadaasi iyo colaado is biirsaday oo halkaasi ka dhacayay ayaa saameeyay noloshooda. Barakacayaasha ayaa muddo ku noolaa kaamka Jowhar iyagoo la daalaa-dhacayay noloshooda maalinlaha ah. Baahiyaadka ugu badan ee ay qabaan ayaa ah cunno yari, caafimaad darro, waxbarasho la'aan iyo helidda biyo nadiif ah. Qaar ka mid ah barakacayaasha kaamka la sugayay ee magaalada Jowhar ayaa ka hadlay baahiyaha haysta iyagoo codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo.
Waxaan haysanaa oday afar sano jiifo nin waa ii joogaa sariiruu ii fuulaa afar sano aniga waa kan waa jabanaa jiisaan ahay ilmo lix cunug eh waan qabaa kuwii kale waaba la kala fargaday kuwa yaraa ii jooga waxaan haysano male waxaan ku jiifano male waxaan cuno malehin haye alla sugaan afar sano aan fadhinaa eelcadaan ka soo qaxay waxaan haystana malehin waxaan rabaa in la i caawiyo waxaan cuno waxaan guntado waxaan ku jiifto qarash oon suuqa ku gato aan rabnaa afar sano eesayga anaa iskaga dhex joognaa biyaha sharafta le inay naga soo gaarto aan rabnaa gogol ma haysano alaab ma haysano maacuug ma haysano meeshaanan joognaa waag doonta eeskaanan taagannahay waxdaryeel inaguma haysano hayde sharaftale inay naga soo gaarto aan rabnaa waxaan u baahannahay gogol la-aan waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunna ma haysano waa rafaadsannahay waxaan gogol wax ma haysano alaab ku dhaqanna ma haysano ilmaha waa naga baahan yahan xaladan gaajay ku seexdeen waxaan ka soo barakacnay ceel cad waxaan rabnaa afar sanaan ku sugannahay kaamkaa la suge waxaan ka soo qaxnay ceel cad waxaan rabnaa hooyad iyo hergal ina noola soo gargaaro waxaan cunna iyo waxaan cabna ina noola soo dhiibo ilaahay idiin soo dhiibe inakana waxaan rabnaa inaa noo soo gargaartiin afar sano aan joognaa la sugo waana ku baahannahay waa rafaasannahay waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunno ma haysano biyo ma haysano bacyo aqal aan saaran ma haysano waa iska dhibaataysannahay in nagala soo gaara aan u baahannahay anku waa soo barakacani waxaa ku soo barakacani jariirow waxaa ku soo barakacna alasuga alsugaa ku soo barakacna alsugaan joognaa aan ku baahannahay